إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu kusoo dhowaad dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah sarkaal ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya wiil dhallinyaro ah ayaa ku dhintay barked ku taalla magaalada beligubadleh ee dhacda waqooyiga soomaaliya mucaaradkii ugu badnaa ayaa xasan sheekh maxamuud si wada jira uga soo horjeestay iyagoona soo saaray bayaan ay ku dhaleecaynayaan maamul xumadiisa askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa askari ku dilay degmo ka tirsan gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya saddex sano oo kaamil ah ayaa u dhammaatay muduxeelaadka labaad ee xasan sheekh maxamuud isagoona mahadhooyin badan geystay welina ku haya shacabka soomaaliyeed ciidamada dowladda suudaan ayaa gacanta ku dhigay saldhiggii ugu dambeeyey ee maleeshiyaadka dacmo sareec ay ku lahaayeen magaalada umdurmaan
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa toddobiiy tobanka bisha dulqacda sannadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada oo ku beegan shan iyo tobanka bisha shanaad laba kun labaatan iyo shan kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran faahfaahinna dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha ciidamada dowladda xabashida etoobiya ka soo gaaray qarax lagula beegsaday gobolka bakool rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shalay qarax la beegsaday ciidamo lugeynayey oo ka tirsan dowladda xabashada ethoobiya kuwaasoo kusii jeeday garoonka degmada waajid ugu yaraan siddeed askari oo ka tirsan ciidamada dowladda xabashada ethoobiya ayaana waxaa soo gaaray dhaawacyo kala duwan laba ka mid ah ayaana wararku sheegayaan inuu dhaawacoodu yahay mid garaab ah sarkaal ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedanaya moxamed qaasim
saacadihii lasoo dhaafay waxaa magaalada muqdisho lagu dilay sarkaal ka tirsan dowladda federaalka kaas oo ay dilkiisa kasoo baxayaan warar kala duwan sarkaalka oo lagu magacaabo cabdulqaadir xuseen cigaal ayaa waxa ay kooxa hubaysan ku dhex dileen hooygiisa oo ku yaala xaafadda kaasa balbalaara ee degmada hodan oo ka tirsan magaalada muqdisho warar kolsii horeysay la baahiyey ayaa sheegayay in sarkaalkan xaalado adag oo wajahay darteed uu nafta isku dhaafiyey balse baaritaano kadib waxaa la ogaaday in warkaasi uusan waxba ka jirin balse sarkaalka la dilay xogo dambe ee la helay ayaa muujinaya in sarkaalka ay hoygiisa ay kusoo weerareen kooxa hubaysan islamarkaana ay halkaasi ku dileen waxaana jirkiisa ka muuqanayay in mindi lagu dilay xogaha qaar ayaa tilmaamaya in dilka sarkaalkan ay ka dambeeyaan rag ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka kuwaas oo dilka kadib goobta iskaga baxsaday wararka ayaa intaasi ku daraya in sarkaalka la dilay muddooyinkii lasoo dhaafay lagu haystay guri oo ka deganaa xaafadda kaasa balbalaara ee degmada hodan oo ka tirsan magaalada muqdisho mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ayaana la sheegay inay gurigiisa ku haysteen oo ay doonayeen inay kala wareegaan
wiil dhallinyaro ah ayaa ku dhintay barked ku taalla magaalada beligubadleh ee dhacda waqooyiga soomaaliya mubaarak cumar ayaa ka warramaya wararka ka imaanaya magaalada beligubadle ee ku taalla waqooyiga soomaaliya ayaa ku waramaya in barkad ku taalla magaalada oo ay biyo ku jiraan uu ku dhacay wiil dhalinyaro ah wiilka barkada ku dhintay ee waxaa lagu magacaabaa cabdulaahi axmed gubadle oo ah wiil dhalinyaro ah cabdulaahi ayaa la sheegay inuusan helin wax gurmad ah ugu dambeyn uu ku geeriyooday barkada dadka deegaanka ayaa sheegay in wiilku doonayay inuu ku dabaasho barkada balse uu ku dhacay dadkan ayaa waxay cabasho ka muujiyeen in barkadaha magaaladu yihiin kuwa afbaran islamarkaana aan deeri lahayn marar badan ay dadku dhinteen qaar ka mid a dadka degan magaalada oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey dhacdadan
waxaa barkadan aynu dul taaganay maanta waxa ku dhintay ilmihii saddexaad ayay qabtaa afkay saa u oodayeen maxay tale uga bannaan tahay waxaanu u sheegaynaa degmada beligubadlada shicibka ku nool ee la dareenka ah maalin walba carruurahaa dhimanaya maalin walba dhawaaq baa soo yeedhaya dhawaaqaasna waxaa lagu sheegaya inay hooyo ku goblantay berkada afka kala haysa oo beryihii hore la adeegsan jiray iminkana wax manaafacaada aanu lahaynin de- deegaanka iyo dadka dul degan midna aanu lahaynin waxaanu haddaba u sheegaynaa ummadda meel kastay joogaan ka damqanaysa arrintan soo noqnoqoteen kow ahaynan laba ahaynan saddex ahayn in laga dhidhiyo layska daboola wixii baraagaya afka kala haya waxaa dhibaato weyn oo riski ah nagu haya baraagaha ku yaala deegaanka gobolka guud ahaantii barkadahaasi waxay dhameeyeen dadkii iyo awlaaddii ku noolaa deegaanka
si kastaba haatee dhacdadan ka dhacday magaalada baligubada ee waxaa si weyn u hadalhaya dadka magaalada iyagoona bulshada degan magaalada ay sheegeen in barkadan ay dad badan ku dhinteen iyadoona uu wiilkan noqonayo qofka saddexaad ee ku dhintay barkadan mucaaradkii ugu badnaa ayaa xasan sheekh maxamuud si wada jira uga soo horjeestay iyagoona soo saaray bayaan ay ku dhaleecaynayaan maamul xumadiisa faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi siyaasiyiinta mucaaradka dowladda federaalk ayaa waxa ay soo saareen war-saxaafadeed ay ku eedeynayaan xasan sheekhe maxamuud waxay sheegeen in xasan sheekhe maxamuud uu yahay keligii taliya ku tagrifalay awooddii ay u gacangeliyeen islamarkaana uu doorbiday dan shakhsi iyo kooxaysi siyaasadeed mucaaradka ayaa war-saxaafadeedkoodan ku xusay fashilka haysta kooxda villa soomaaliya kadib guuldarooyinkii isxigxigay ee ka soo gaaray furimaha dagaalka iyagoo sidoo kale qiray in mujaahidiinta al-shabaab ay dib ula wareegeen degmooyin iyo deegaano badan kuwaas oo ay sheegeen in naf iyo maalba ay uga baxeen sidii looga saari lahaa al-shabaab balse aysan weli gaarin natiijada dhabta ah kelitalisnimada ku-tagrifalka awoodda musuqa iyo maamul xumida baahsan faquuqa afduubka siyaasadeed ee uu dalka ka wado iyo cadaalad darada waxay shacabka ku riday quus iyo rajo la'aan ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedkan oo ay soo saareen mas-uuliyiinta ugu sarraysa ee dowladda federaalka siyaasiyiinta war-saxaafadeedkan soo saaray ayaa ka koobnaa lix iyo toban xubnood waxaana ku jiray kuwo xilal sare ka soo qabtay maamulka villa soomaaliya oo ay ka mid yihiin shariif sheekh axmed maxamed xuseen rooble cumar cabdirashiid cali sharma arke cabdiraxmaan cabdishakuur iyo kuwo kale tani ayaa imaanaysa xilli madaxweynaha dowladda federaalk ee xasan sheekh goor sii horraysay uu ku dhawaaqay xisbi ku meelmarsado doorasho qof iyo coda taas oo muran xooggan ka dhex dhalisay siyaasadda islamarkaana si weyn uga soo horjeesteen mucaaradka iyo maamulada isku magacaabay jubbaland iyo puntland askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa askari kale ku dilay degmo ka tirsan gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya axmed cabdulaahi ayaa ka warramaya maalintii shilay waxaa degmada xarardheere ee gobolka mudug ka dhacay dil uu geystay askari ka tirsan dowladda federaalka uuna geystay askari kale nuur cali cilmi ayaa lagu magacaabaa askariga la dilay waxaana mar qura laga war helay askari kale oo rasaas ku faraya kan la dilay ilaa iyo hadda macadda sababta rasmiga ka dambeysay dilka askariga waxaana lasoo warinayaa inuu askariga dilka geystay uu goobta iskaga baxsaday si kastaba ha ahaatee waxaa marar badan sidan oo kale isku khilaafaa askarta dowladda federaalka iyagoona iska dila askar iyo saraakiil intuba saddex sano oo kaamil ah ayaa u dhammaatay muddo xilaadka labaad ee xasan sheekh maxamuud isagoona mahadhooyin ba-an geystay welina ku haya shacabka soomaaliyeed warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi
afarta sano soo socota ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ayadoo aan ka dhabaynayo halayskii ahaa qabyo ninkeedaa dhammaystiro wixii qabyo ahayna waa dhammaystiraynaa mid ka mid ah horaahdii uu ku soo galay doorashada xasan sheekh maxamuud mudaxileedkiisa hadda socda waxaa ka mid ah qabyo ninkeeda dhammaystira waxayna ereygaasi dad badan u fasirteen inuu doonayo dhammaystirka musuqmaasuqii qabyada uga tegey maadaama mudaxileedkiisii hore la ogaayay in xukuumadda astaan u ahayd musuqmaasuqa iyo waaxisdabamarinta kursiga uu hadda ku fadhiyo xasan sheekh wuxuu ku soo gaaray waaxisdabamarin kadib markii uu laaluushay xildhibaanadii kala xulanayay murashaxiinta sida laga soo xigtay xildhibaan ka tirsan waxa loogu yeero aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalka haddiiba madaxweynuhu ku yimaado qaab musuq ah maxaa laga filan karaa qaab dhaqanka dowlad dhan oo madaxweynaheeda qaab musuq ah lagu keenay warbixintan kooban ayaan insha allah isku dultaagi doonaa qayb yaroo ka mid ah musuqmaasuqii iyo waxisdabamarintii saddexdii sanno ee lasoo dhaafay uu ku dhaqaaqay xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka
kuwa uu qalbigu doorsamay oo dixalku uu fuulay diintii kuwii laga gatay oo dunyo laga siistay dulli loo xambaarinahayo darajo moodaysa dusha ceebta laga saaraya diinay odhan weyday dabinka kuwii lagu riday oo sir laga duubay damiirkii kuwii laga masaxay
markii uu kursiga ku fadhiistay xasan sheekh waxaa sida la yaqaano laga doonayaa inuu soo dhiso xubnaha xilalka isaga ka hooseeya dowladdiisa ka qabanaya haddaba dadkaasi sidee buu ku keenay waxaa inooga jawaabayay moxamed xasan ciro oo ahaa guddoomiyihii hore ee waxa loogu yeero doorashooyinka dadban xasan sheekh sidiisaba kuma xusho dalkan yaa dan u ah yaa shaqadan yaqaan waxaa kuma xusho Eh, yaa saaxiib ila ah ama yaa si kale iigu dhow een, een, wax saasoo ku xushaa marka intaasna waxaa soo gelaya de kuwii dadka ugu musuq maasuqa badnaa xasan sheikh ayaa xilaalka ku taxay dad ay qaraabo yihiin iyo kuwa qoyskiisa ka tirsan isagoona qandaraasyada soo xareeya dhaqaalaha ugu badan u jaray dad ka tirsan qoyskiisa hoose arrinkan isagaa ah ayuuna kula dardaarmay madaxda isaga ka hooseysa isagoona u sheegay inaysan ka jaxin jixin ee ay qaraabadooda xilaalka u xushaan aniga inaan madaxweyne noqday gabadha aan dhalay iyo wiilka aan dhalay iyo kan ila dhashay iyo kan abtiga u ahay kan adeerka u ahay xuquuqdii muwaadin kasta u lahay ayay leeyihiin ma gafayaan marka waxaan qabaa madaxdana waa horena waa u dhaawaan ugu celinayaa yaan laga jicin jicin hebelaa qaraaba la iyo hebelaa kan la wasiiradii ayaanu durbaba iyaga bannaanka la yimid inay xilaalka u xulan doonaan dadka kuwa ugu xiga waa kan jibriil cabdirashiid xaaji ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee xukuumadda ra-iisul wasaare xamse oo aan si gambasho lahayn ugu dhawaaqaya arrinkan ninka ugu sokeeyaan wax siinaa ninka qaraabadeeda waa anig haddaan kuu sheegaa haddaan u heli kar meel waa bisaraaxa moogtaa waxaan rabaa moogtahay inaan inaan inaan si saraaxa isaga hadlaan waxa adigu samayn lahayd ha igu eedayn aniga berri markaa talada qabsatid waxa adigu adigu samayn lahayd ha igu eedayn aniga hadda tobanka ee la magacaabay kuwo kale haddaan boos u helan waa siinaa oo qaraabadeeda ah haddaan boos u helo soomaalidu waxay ku mahmaadaa hal booliya nidhig xalaal ah ma dhasho haddiiba aas-aaska hoose ee dowladda lagu dhisay wax isdabamarin maxaa laga filan karaa inay ku dhaqaaqaan waxaa muqdisho oo caasimadii dalka ah ka bilowday dhul boob aan taariikhda soomaaliya soo marin boqolaal qoys ah ayaa dhulkooda si qasab ah looga qaatay oo qoysaska qaar xilli aroor ah ayaa iyaga iyo carruurtooda oo gurigooda ku jira waxaa gadaal laga soo geliyey gawaarida dumiye dhismayaasha culus tani oo keentay in hadda kumanaan dad ah ay buux dhaafiyeen kaamaamka baarkacyaasha ah ee ku yaala duleedka muqdisho maadaama guryihii ay deganaayeen si qasab ah looga qaatay dhulboobka xooggiisa ayaa muqdisho ka bilowday mudaxileedkii hore ee xasan sheekh wuxuuna mar kale aad u sii labakacleeyay markii dib loo doortay xasan sheekh warbaahinta muqdisho ayaana si maalinla ah u soo tabinaysay waayeelo iyo maras ka cabanaya xasan sheekh kadib markii uu dhulkooda si qasaba uga qaatay shalay anoo ku soo barakacay layga gatay in haddana mar kale layga sii barakacaayo ilmahaygii aanan saddex habeen arag aniguna aanan nololaan ku guuro lahayn waxaa ii jooga toddoba carruur iyo hooyadood oo xaamilo ah arrintaanna waxaa ka dambeeya xasan sheekh maxamuud ra'iisul wasaaraha iyo madaxda dowladdo dhan oo noo tashatay haram cadaa imaaday hebelaa imaaday intaasaan ka dhac aan kurba iyo kadaad ku jirnay maalin kastaan dhibaato iyo kurba aan dhammaanayn aan ku dhex jirnaa idinka waa istariixaysiin mukeefkiinaa ku jirteen annagana rubci kuleelkaa kadeedna lagu haaya idinka waa istariixaysiin mukeefkiinaa ku jirteen annagana rubci kuleelkaa kadeedna lagu haaya xasan sheekh maxmuud oo aad uga gubtay cadeymo bannaanka la keenay oo muujinaya hantidii uu leexsaday islamarkaana ku sugan munaasabad lagu soo bandhigaya mashruuc lagu sheegay mid xaafad cusub lagu dhisayo ayaa hooyooyinka uu dhulkooda ka barakiciyey wuxuu ugu jawaabay hadal noocan ah laakiin aniga inaan guri cariish deganaado iyo guri jingada inaan dhisto iyo guri saddex dabaqa afar dabaqa inaan dhisto anay ii gaartahay anay ii gaartahay wax ka quseeyo hooyada soomaaliyeed ee cunugeedii inay iskool u dirsata rabtahay ma jirto marka laga soo tago dhulalka gaarka ah ee sida qasabka looga qaatay shacabka waxaa jiray dhuladan guud ah uu wada iibiye xasan sheekh waxaana la sheegay in malaayiin dollara uu halkaasi ka sameeyey cali xaaji warsame oo ahaa murashax madaxweyne ayaa sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxmuud iyo ra-iisul wasaarihiisa hantidii dalka ay dhaceen hantidii waddanka waa la dhacay waa la socotaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaarayaashiisii waxyaalaha yaab kale waxaa ka mid ahaa afartaa sano soomaaliya musuq maasuqii ka dhacay shan iyo labaatankii sano lasoo dhaafay kama dhicinin hantida waddanka meeday wasaaradihii meeye dhulkii wasaaraduhu meeye dhulkii ciidanku meeye dekedihii meeye hantidii qaranka oo dhan waxaa lagu iibiyey waxa bilmasaad alcalani ama mataqaanaa oction furan ummadda soomaaliyeedna inta dhimatay inta nool hantidaa waxbay ku lahaayeen siyaasiyiinta ayaa aaminsanaa in xildhibaanadii uu laaluushay xasan sheekh ee dowrka ku lahaa soo laabashadiisa ay ku lahaayeen lacago aad u fara badan taa oo keentay in labadii sano ee hore ee mudaxileedka xasan sheekh la waayo xildhibaano ka hadla dhulboobka markii ay lacagahooda heleen ayayna bilaabeen dhaliilo ka dhanna xasan sheekh yuusuf xuseen axmed wuxuu ka tirsan yahay xildhibaanada dowladda federaalka wuxuu ka waramayaa hantidii caamka ahayd ee uu lunsaday xasan sheekh maxaan ku rahdaye madaxweyne iyo xukuumaddiisa u soo dhigtay iibinta danta guud kuna laaya dad akawnyo gaarayna ku rido ood arteen miisaaniyaddii noola keenay wixii dhul la gaday ee shan iyo tobanka dhul ahaa oo mid kastaba boqolaalka boos uu ahaa akawn dawladeed uusan meelle ka dhicin miisaaniyadu meelle kaga jirin dalxaraasho waa magaca ugu caansan ee hadda loogu yeero xasan sheekh maxamuud run ahaantii magacan si fudud kuma bixin wuxuuna imaaday kadib markii muddo yar uu xilka hayay xasan shiikhuu ku dhaqaaqay fala lagu boobayo hantida guud ee ka dhexaysa dadka soomaaliyeed iyo kuwa gaarka ah tobannaan heshiisye ah oo dalka khayraadkiisa lagu bixinayo misena aysan jirin wax badiil ah oo ay helayaan dadka shacabka soomaaliyeed ayuu dalka dibaddiisa ku soo galay xasan sheikh heer wuxuu gaaray uu qarsan waayo toosna uu u yidhaahdo waan bixinaynaa khayraadka ugu muhiimsan ee dalka iyadoona lagu eedeeyey inay jaabka gashteen sandareerta yar oo la siinayo isaga iyo dalaalinta heshiiskaasi wax ka ogaa batroolkana waa la bixinaa kalluumaysigana waa la bixinaa wixii kale oo aan leenahayna oo- waa la bixinaa hadalkan oo uu ka jeediyey shir loogu magacdaray dhaqaalaha buluuga ah islamarkaana ay goobjoog ahaayeen dowlado badan oo imaaraadka itoobiya turkida iyo waddamo ka tirsan yurub ay ka mid yihiin islamarkaana looga hadlayay sidii loo qaybsan lahaa badda soomaaliya oo cad hilib bannaanka yaala noqotay ayaa waxaa xigay in turkidu noqoto kuwa ugu horeeyay uu xasan sheekh u hibeeyey khayraadka badda iyadoona lagu marmarsiyoonayo iskaashi difaac sanad kadib qorshahaasi waxaa xigay in maraakiibtii turkida ku soo xirtaan xeebaha soomaaliya kuwaasi oo dowladda federaalka ka haysa shati shidaal baadhis ah iyadoona faa'iidada loo qaybsanayo turkida oo boqolkiiba sagaashan ah boqolkiiba shan oo dowladda federaalka la siinayo iyo boqolkiiba shan oo iyadana mar kale dib ugu noqonaysa turkida magacii la rabaha loogu yeero ee kaalinta ugu hooseysa ee la siiyo waddamada ku caanbaxay musuq maasuqa ayay dowladda federaalka degtay iyadoona saddexdii sanno ee lasoo dhaafay taqriirka ay soo saaraysay iyo hay-adda transparency international ee lagu soo bandhigo heerka musuq maasuqa ee waddamada kaalinta ugu hooseysa la gelinaya dowladda federaalka ee uu hogaamiyo xasan sheekh maatadaya diiftu kuway hayso dagaalkana ka jecel nabadda waa daalun taladii dagaalkana ka jecelta nabadda waa daalun taladii haddaan lala dagaaliinsa waa lagu dimbaaba ee dadka waxaan u sheegaa anuu nabadda doonaay cidaan diinta nagu maamulayn diida hadaal
warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan ciidamada ah dowladda suudaan ayaa gacanta ku dhigay saldhiggii ugu dambeeyey ee maleeshiyaadka dacma sariic ay ku lahaayeen magaalada umudarmaan ciidamada dowladda suudaan ayaa gudaha u galay aagga salxa ee magaalada umudarmaan halkaasoo saldhiggii ugu dambeeyey ee xoogaga rsf kaga sugnaayeen magaaladaas ilowaraadyo military ayaana sheegay in howlgalkan uu dhabarjab weyn ku yahay xoogaga rsf kuwaas oo u farxaday dhanka galbeedka dalka magaaladan ayaa muddo dheer wajahaysay dagaalo culus oo u dhexeeya labada dhinac ee isku haya talada dalka suudaan kuwaas oo sababay dhimashada boqolaal qof oo shacab ah ciidamada maleeshiyaadka rsf ayaana weli wada weeraro culus iyagoo adeegsanaya diyaarado aan duuliyo lahayn warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa